wararka laga helaya sharci dejiyayaasha maraykanka ayaa sheegaya in goordhow heshiis laga gaadhay doodii ka jirtay miisaaniyadda maraykanka heshiiskaas ayaa lagu soo waramayaa inaanu ahayn mid dhammaystiran haddaba balansi waxyaabaha lagu heshiiyey aan wax badan uga ogaano waxaan khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo kula xidhiiray haddana si toosa ugu jira brofesor cabdirasaaq xasan oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda franklin ee gobolkaasi brofesor cabdirasaaq salaan iyo soo dhoweyn kadib way cusub tahay arrintu laakiin bal wixii lagu heshiiyey haddii aad anigiyo dhegeystayaashaba noo sharxdid
maxmed waa maxsan tahay sanad wanaagsan adiga iyo dhegeystayaashaada oo dhan sidaa sheegtay heshiisku aad buu cusub yahay welina lama vood garaynin oo weli gacanta looma taagin laakiinse waxyaabaha lagu heshiiya waxaa ugu muhiimsanaa qolo walba waxbay heshay madaxweynuhu wuxuu helay oo oo laysla ogolaaday in dadka taajiriinta ah oo sameeya inta ka badan afar boqol iyo konton kun sanadkii canshuurtooda la kordhiyo taas waa midda ugu muhiimsanayd oo laysla gartay waxaa kaloo laysla gartay arrimihii kaleeto oo ahayd dhimitaanka la dhimahayo lacagta ay dowladdu ku bixiso barnaamijyada kala duwan in doodooda dib loo dhigo ilaa muddo laba bilood ah taas waa laysla gartay waxaa kaloo laysla gartay in canshuurta lagu kordhiyo arrimaha dhaxalka dadka taajiriinta ah oo dhaxalka hela in ayadana canshuurtooda aada loo kordhiyo ayaa laysla gartay waxyaabaha laysla gartay intaas baa ugu muhiimsanaa laakiinse sidaa aada sheegtay diilkan laisla gaaray diilkii la rabay ma ahan keliya un waxaa lagu heshiiyey in la heshiiyo doodiina horey loo wado waan gartay markaa micnaheedu waxa weeyaan heshiiskani ma dhammaystirna weli isjiidjiid ayaa dhiman
yes saad sheegtay diilkan ma dhammaystirna isjiidjiid badan ayaa dhiman mana dhammaan doono afarta sano oo soo socota waa isjiidjiid qaadan doona wakti badan laakiinse haddeertaan ayaa qolo walba waxay ogoshahay iyo waxay diidan tahay la isla garta xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynuhu hogaaminahayo waxay ogaadeen in ay suurtagal tahay in canshuurta la kordhin karo xisbiga kaleeto republicanka waxay ogaadeen in madaxweynaha iyo kooxdiisu ay ogol yihiin in arrimaha lacagta ay dowladdu siiso dadka danyartaa sida medicareka iyo medicaideka la jari karo marka haddeertaan baa qolo walba booskeedii la ogaaday dooduna way socon doontaa wakti badan oo way qaadan doontaa ilaa afar sano bay ila taha waan gartay waxaa labada dhinacba ay u doodayeen oo isku muujinayeen inay difaacaan amaba ay gaashaan u yihiin dadka daba dabaqada dhexe ee middle classka ay ugu yeedhaan iyaga arrintoodii maxaa laga yidhi
waa run weeye xisbi walba wuxuu dooday wuxuu doonayaa inuu u ekaado in uu in uu la jiro ama taageerahayo dadka middle classka la yihahdo ama dabaqada dhexe ku jira dadkaas sagaashan iyo sideed percenty taxkoodii lama taaban qofkii ama familigii sameeya lacag ka yar afar boqol iyo konton kun sanadkii lama taaban taxkooda however laakiinse haddii aad samaysid lacag ka badan laba boqol oo kun oo dollar waxaa hoos waxaa hoos u dhacahaya oo oo oo la baabi'iyey waxyaabaha loogu yeero tax creditka creditka aad for example haddaad ilmo leedahay haddii aad deduction samaysatid waxyaabahaas oo dhan waa la eliminate gareeya waa la yareeya haddii laakiinse lacagta aad samaysid ay ka yar tahay laba boqol oo kun sanadkii weli tabtaadii baa tahay arrintaas madaxweynuhu aad ayuu ugu guulaystay waan gartay waxaa jira dad maraykanka tusaale ahaan shaqayn jiray bil laba bilood ka hor oo shaqooyinkii ay ka joogsadeen tusaalehaan hadduu kambanigii uu maarata uuna shaqo u haynin oo kale dadkaasi waxay u doontaan taageero waxay u doontaan dowladda lacag baa u socotay ka hadalkooduna arrintooduna aan idhaahdee qeyb weyn bay ka hayd doodii hadda socotay marka dadkaas shaqada ka fadhiya ee qaadan jiray gunooyinka maxay muxuu heshiiskani ka yidhi waa arrin muhiima weeye maadaamaad og tahay dhaqaalaha maraykanku inuu aad u hooseeyo sanadkan dad badan oo millions gaarahayana ay qaadan jireen gunooyinkaas heshiiskani wuxuu ogolaaday in dadkii gunooyinkoodii loo sii wado marka dadkii gunooyinkoodii weli way u soconhayaan oo sidoodii bay ahaanayaan arrintaas waa lagu guulaystay waan gartay ugu dambayntii waxaan aragnaa inta badan siyaasiyiinta labada xisbi ee maraykanka in markii arrini dhacdo mid walba u guul sheegto iminka inkastay weli bilow tahay yaa guul sheeganaya markaad eegta labada dhinac
waa run weeye diilku qolo walbaba waxbuu siiyey si qolo walbaba ay guul u sheegato midda ugu horreysa madaxweynaha iyo democratic partyga waxay sheegan doonaan waa markii koowaad ee labaatan iyo saddex sano la kordhiyey canshuurta dadka taajiriinta madaxweynuhu wuxuu sheegan doonaa siduu markii doorashadaba ballan qaaday in uu sare u qaadi doono canshuurta ay bixiyaan dadka taajiriinta arrintaas madaxweynaha iyo xisbigiisu guul ayay ku sheegan doonaan tan xisbiga republicanku ay guul ku sheegan doonaan waxa weeye madaxweynuhu wuxa uu doonayey in canshuurta lagu kordhiyo dadka sameeya laba boqol iyo konton kun iyo intii ka badan marka ayaguna arrintaas way diideen oo way hor istaageen oo hadda canshuurta waxaa lagu kordhinayaa dadka sameeya afar boqol iyo konton kun iyo wixii ka badan marka percentageka dadka hadda canshuurta ku kordhayso aada ayuu u yaryahay waa ilaa har percenty markii hore uu noqon lahaa ilaa laba percenty ama saddex percenty waxay tahay muhiim inaad ogaatid diilkan caawa la gaaray sagaashan iyo toddoba percenty sagaashan iyo sideed percenty dadka maraykanka oo canshuur bixiyaha ah waxba uma dhimi doono waan gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa profesor cabdirasaaq xasan oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda franklin ee gobolkaasi ohio waxa uu si toosa ugu jiray khadka telefoonka